بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugunsiyaal hamiin film welbaysu dhogdanga hakadhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walbaysan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo akhyaar hamiinimo jamaaca taarigdiha keedanta tumiyo siyeedka bilo toddobaad lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shil gadiisan barnaamijka kulanku warsan akhyaar ee unimadoona siinkaay weliba ku mid ah xildhibaan yaasiin macalin cabdiqaadir oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa welibaasu ku hadalay xaaladda degmada diinsore ee gobolka baay barnaamijka siinkaayna dhugun siyaala madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftigareen ayaa weliba magaalada baydhabo isu qaabilay xogayaha guud ee qaramada midoobay oon qaabilsan soomaaliya haddaba may kuwada hadleen dhugun siyaala barnaamijka siinkaaya saas oo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akhyaar ee unimadan waliba ku mid ah isla madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftigareen yaa waliba uu sahiray seminaar muddada shan maalmood ku dareeray magaalada tanbaydhabo kaasi oo dhanqowday dhallinyarada shargadiisna ee ku nool magaalada tanbaydhabo haddaba may ku faa'ideen dhallinyarada seminaarka say dhugun siyaala barnaamijka siinkaaya saas oo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan akhyaare haddii la heraan miiska saaran doona waliba ku mid ah xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waliba waraa ku saartaya meelin u qabdi doona shirka reer ingiliisiyowkii wadahadalka maamulka galmudug taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee waliba iyona waraa ku saarena amniga guud ee magaalada muqdisho haddaba may dareemeen dhugun siyaala barnaamijka siinkaaya somalilan waliba iyo diidaya in iyoon la kulami doona guddiguusa magacaabay madiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba arrinta somalilan iyo soomaaliya intay ku dambooyi doonto dhugun siyaal barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan akheer ee unimadan haddii laal waliba ku mid aha musharaxiinta maamulka jubbaland iyo weliba iyo alhundur waa isniyana welbaharnaya ku qabana xaaladda doorashada ee maamulka jubbaland haddaba doorashada maamulka jubbaland dhugunsiyaal nagada doonta tii ku dhiiday magaalada baydhabo barnaamijka siinkaaya dhugunsiyaal qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulunku warsana uu nimadan siinkaaya barnaamijka uu kulibaa saaray waan siinadare sii doona akheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka booya dhanka farsamada madax ku-deerta weliba imaamu doona saaxiibkayga bilaal hilaal markale iyo barnaamijka kulunka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordarata barnaamijka waliba saaray waan siini dareysii doonay aan cabdirashiid axmed ibraahim rashka boy dhugunsiyaal dhanka farsamada saaxiibkayga bilaal oo idaacadda warsan noordarata akheeraya waliba wadasiin kala hamiin fahlan waayahay dhugunsiyaal qodobkan koray waliba ana ku bilaaway een horey waliba aysan dhugunstan waraysi ku hadalo waa degmada diinsoor kaasi oona ku qabanay een mid ku mid shacabka ku bogtaali degmada diinsoor ee gobolka bay haddaba xildhibaan yaasiin macalin cabdiqaadir oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba usiina dhawaandeeri degmadaasi isuu ku hadalaya xaaladda degmada diinsoor ee gobolka baaya usoona sheegow inay arrimo hadda degmada diinsoorna ku sheegaya iyo anhayna toosaha e haddaba maranaqata teleefonka walkuydi xildhibaanka iyo waliba usiin ka jawaabay
cabdirashiid horta ilaa mahadsanta waa
waayay bal waliba heta xildhibaanka kujeeda degmada diinsoor ee gobolka baay bal xaalada guud ee degmada diinsoor xaalada guud degmada diinsoor haddaan kiin ku warrama degmada diinsoor muddo hadda la koroobi ilaa iyo todoba todobaiyo toban maalmooda meedaay booqashii kaseedi xaalada meendeen iyo nabadgelyadeedi iyo nolosheedi iyo xaaladeedii tiri waxaa umaleedaa saddex jeer hoofkan hidaan tegay marka xaaladeeda haddii aan kaaga warramo dhinaca nabadgelyada dhowr qodob ayaan ka hadlaa haddii aan ka hadlo dhinaca nabadgelyada runteeda nabadgelyadeeda degmada diisoon kollay waa ortigeeda umalayna dadka ka hareeraysan ammaankeeda iyo nabadgelyadeeda iyadoo saas ay tahay boqolkiiba boqol magaaladaasi saacad alla saacadaa rabtid aad socon kartid oo todoba saac sideed saadood meel alla meesha rabtid aad bari kartid ammaankeeda iyo nabadgelyadeeda si fiican loo sugiyo boqolkiiba boqolna nabadgelyadeeda ay fiican tahay waayahay mudane xildhibaan ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo weliba kujeeda degmada diinsoor heeta waliba dhawahana deerayne gudoomiyaha degmadaasi usa caqabadka iyo bulshada ku nool degmadaasi ma inan ku sheegan wararkaas
haddii caqabadaasi aan ka hadlo degmada diinsoor gudoomiyaha degmada diinsoor kolley waxaan umalaynaa madaxweynaha hataa waa tegay daxin badan oo gobolka baal ka tirsana waa tegay madaxweynaha kolley ammaan iyo ammaan darro qofka wuxuu arkay warka wax kastaba waxa laguu sheegay waxaad aragtida ka fiican ammaan iyo sharaf iyo wanaaguuna ka keenay degmada diisoor guddoomiyahaasna waxqabadkiisu marka aan ka hadalno kolay waa laisla ogyahay degmadaasi degmooyinka deg- gobolka baal markii loo fiiriyo mhm macnaha waxqabadkiisu degmadaasi mhm in dhinaca guriyeel badana oo isbitaalo ha noqdeeno ama dhinaca garoon ciyaara ha noqdo ama aeroboor ha noqdo ama gul- jidad ha noqdeen mhm nooc kastaba oo meeleeyo habeeyo magaaladan aargadeeda iyo jidadkeeda iyo waxeedana waxbada oo ka qabtay degmadaasi mhm sida aniga aan ka soo arkay mhm waxqabad weyn weyn oo aan la sheegi karin ayaan ka soo arkay degmadaasi waayahay dadkii roogay degmada diinsoor oo weliba deegaankan dhaladay waliba iyo ha ku bogtaalena degmada diinsoor waliba kooyana ee baydhabo een la xiriirta caqabadka ee denga dhinigii oo maamulka degmada diinsoor marka caqabadaas ay makiin muuqdaan miyaa mudanahay laban
wallaahi bini aadamka runtii ahaan qof kastoo hadda madaxweynaha farmaajo waxle laga sheegaa ninka haddii mas-uul uu yahay waayahay qofaayo waa la arkaa laakiin degmada marka la dhaho dadka wax ka sheego degmada ay joogaan gobolka hadda ay joogaan dad soo qaxay ma aha degmadana kama soo qaxino isi iyo habardheeray ka soo qaxeen dadka meesha inta ay joogaan xarooyin qaxooti qaxooti ayaa ku jiraa dad deegaankaasi maanta degmada baydhabo markay dhaa runtii ahaan boqolkiiba boqol waalka nolol fiican tahay markaan tagay aanaheeda badarkeeda adduunyadeeda waxeeda boqolkiiba boqol baydhabo amay ka fiican tahay hadda haysa dadka ay wax ka sheegaanna runtii ahaan ninkaan haddii deegaanka dadka ay joogaan ay dhibaato ka qabaan oo ama uu dhigo ama mashaakil ay jiraanna magaciisa mala mala dhihi jirin een, guddoomiyaha magaciisa hadda inay bedelaana waxay dhahaan guddoomiye sidoo ma ahe barwaada la dhaha barwaada waayahay waayahay mudan Deegaankaasina afar beelood ayaa degan afarta beelood oo boqolkiiba boqol afar beelood oo isku duuban oo muwaafaqo ah oo heshiis ah mid Wa- kastaba ha noqotee boqolkiiba boqol waxa weeye dad isku helana isu duuban waaye maanta haddii wax kasta la dhahan ninkaas hadda hali idinka bedel ama saari waayo haddii la dhaho waxaan u maleena in dhibaata runtii aan raalli ka noqonayno qofaas si degmadaas u qalmana oo maamul badanaa laga sameeyo wax badanaa soo marnaa qof u qalmo maanta degmadaasi oo dadka hadda ay ordayaan runtii ahaan markii loo hadlo wax kastaba horta bulshada ayaa ku xiran haye
waxaasada ay jirta haddii dhibaato ay ka qabaan haddaba dib u weydii dadka dhibaatada ka sheegay guddoomiyaha markii inta laga bedelaayay degmadaa degsi waa la ogaa shabaaba haysatay haye mafahamti hataa bedelaada inta laga baxaayo waxa ka taga waa lisla oglahayo qof dabaraha ama meesha uu ka tago yaa noqonaa degmada ma raba nin kasta ma raba u dhahay ammaankeeda magaalada waa nooleey nabadgelideeda amnigeeda nolosheeda sharafteeda wanaageedu soo celiyay waayahay mudane dhawaan waliba kuwaytay degmada diinsoor een bal kuwaran baa la kulantay qeybo shir dun- ee bulshada ku nool degmada diinsoor
waa warkiiba boqol weliba had- waa soo duubay odayaala la kulmay oo afarta beelada hoormala ajuuraan geelala dabaraha odayaala shirla qaatay khaas ahaan haddii arrintana waa ku keeni karaa ee dhalinyaraa la shigay ciidanka la shigay ee maxaa la dhahay een, ah, naagaha la shigay hubisi gabdhaha la shigay dan kastaba qof aan la shigin ma laha boqolkiiba boqol amaa iyo sharaf maahayn ninkaas buu wax ka sheeganahay ilaa hadda shaksigu ama labada la fiiriye shaksi iyo laba ani hataa hal qof hataa shaksi waa ilaa yaab iloole qof wax ka sheeganayo amaan iyo sharaf maahayna ilaa iyo ramadaanki aan tagey muddaan jooga habeenkii markii la dhaho afarta beelood markii ugu yaraatay labadan ama toddobaatan qof ilaa meesha agtiisa laga furo maalintii laba naf oo xarinka la qalaa afur kaste waayahay waa ninkaasi nin dhibaato ka sheeganayo nin dulmi wato xumaan wato ulijeedo kale uu leehay degmadana shalay ah ogeen haddana dadka qaadanayo dib weydii dad qaxooti ahoo isi iyo hordeer ka imaada maahina baydhayada wax qaxooti ah oo dabaro ah oo maanta jooga malaha runtii mana jirin dib mudane mudane una muku hadalaayna qabiil balla arintee qabiil inin bedelay een weliba jiila maadaama aad ertay guddoomiyaha dadka hadda hadaleen weliba waa dad oo qaxootiya marka qaxootiga kujeeda degmada diinsoor xaqmanlem iyo ina diinsoor iyo naftiyo degaan
ma walaala haddaba degan dib u wareysay boqol qaxootiya degan laakiin dadka hadda antarooga dad degmada saalan todoba sano sideed sano toban sano dadmooda oo iska ikiyo habardeer macnaha ulajeedada deegaankooda yaa idinka soo guriida ama saa ugu soo guureen si habardeer looga soo guri kadowaa ogeeda kenya markii qaxootida ay soo guurinayso baydhabo lasoo lasoo dejiyey baydhabo kaarar iyo waxnaadaa loo soo qoray ee adig intay soo degaan maahayna ninka shaksi ah hal shaksi haddii laga harta laga arko eede mas-uulinimadeeda iyo sharafteeda anaa qalad ah runtii hadalka aan ku hadlaayo waayahay xildhibaano qaarana la hariiri weliba ay sheegeen inay iyo jirta caqabadaha oo hadda badan shaabkii oo dhalay ilahayan marka adina weliba tahay xildhibaan ku tirsan koonfur galbeed weliba ku jeeda degmadaasay diinsoor marka qaabna ee dadkun oo hadda dhaliilo muujiya in qani korto
wallaahi mar horaana sheegay taas runtii ahaan shaksi naceeb waa gooni shaksi naceeb waa imahayn oo qof degmadaas tagi degmadaasi xildhibaano badan ayaa jiraan runtii ahaan waxaan u malaynaya ilaa iyo lix xildhibaan inay jiraan runtii ahaan waaya degmadaas xildhibaan degmadaasi qof maalinta iyo dhib ama dheer deegaanay ka soo jeedaan mugati deegaanka adiga aad ka soo jeedi dadkaas dhibkooda iyo deertooda ma soo fiirisaa ma soo aragti waftan iyo xoog looga soo celiyey ma jira ama garoonkaas aarboorka ma ka soo degi kartaan dhahayd ma jira dib u warayso hadda shaksinayadan warta maahiina wa waaya xildhibaanada waaya xildhibaanada ku jeeda degmada diinsoor oo rogaan baydhabo een lukulantana ee qaybo shirduun oo dadka reer diinsoor ee rogaan baydhabo siiyo cabashadii ay sina u waataan
wallaahi boqolaal jeer boqolaal jeer hata dib u weydii boqolaal jeera u yeeri gurigeegaan ka casuumay ma jirtin hala dhaho saddex jeer afar jeer cidaa hoore u qabo casuumo gurigeed aa ugu yeeriyaa jirto midanti haye hadda shaksi gurigaalis aha waa gooni waay moogtahay qofka dadka adigaa isku ogtahay bani aadamka waay shaksiga maanta haddii la dhaho majuuska jaas haddii loo qabo idaacadaasi ka hadlo ama ambaare ninkaasi shaksigaasi la dhahay oo kale ma aha laakiin nin damiir leh oo wax garab ah oo ka danqanaayo deegaankaasi degmadaasi diiso waxbaba ka sheegaya waayahay ugu dambeyn mudane xildhibaan dadkii oo waraysigii hore inbahi oo weliba iyo inta badan qoobsi qoben waana dhibaato ku qoben ee arrimaha deegaanka diinsoor ee may qaniyaas maninka baaqi lahayd
wallaahi may arafaday macnaha ulajeedada macnaha qofka hadda iska hadlayo oo macnaha dadka ay ka hadleen oo dhibaato ama waxyaabo saasa waxaan ka qarni lahaa haye war shaksi ahaan shaksi iyo qabaa'il ama deegaan waa kala yihiin ani shaksi ahaan markaan ku hadlo shaksiga maanta haddii aan u tago wax ii diido Mhm.
ama kaarku aan ku waayay kaararka la qiiminaayo Mhm.
deegaan dhan in loo baabi'iyo ma aha shaksiyadda hadda ay wax ka sheeganayo deegaankoosa markii baydhabo joogitaankeeda ma ahe war deegaankiina ma tagteen ma lagaa soo xumeeyo ma lagaa soo dhaweyn waayo wax ma lagu qaban waayo boqolaad deegaankan inta joogana hadda ay diinsoon aadeen ayaa hebel hebel hebel hebelaan ku dhigi karaa liiskoodii maantana baydhabo ka soo noqda dilbaa inay dhintaan isku mid ay yihiin runtii ahaan waana kareysteen nolol ahaan nabad ahaan na- nooc kasta ha noqotee haye
marka hada shaksi shaksi naceeb waa gooni dadka maanta wax ka sheeganayo war intee jirtay dhanka adig degmada diisoor markii la aadayo deegaankaasi dad badanaa isleenahay weliba khaasatan xildhibaanada ka mid ahee shaksi uu aado degmada diisoor markii la waayey Mhm.
ninkaan weliba faata uu ka tagay faataan ku maraynaa degmadii noo tago gudoomiyii nooga naga ay ahayd hadda degmadii nabadgelyadeeda ammaankeeda iyo nolosheeda markay fiicnaatay nin kasta uu guriga ka soo bahay maahayna dad deegaan iyo dad iyo dal unaxaya ma aha waayahay dhugunsiyaalkaasee weliba ahaaya xildhibaan yaasiin macalin abdiqaadir oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo si toos ay qato teleefonku siin ku warmaa iyadaa umahadsanta mudane xildhibaan aabkay boqolki kumaa adaa mudan
هدية تبهج النفس وترضيها عنوان صدق فما أسمى معانيها مهما يكن قدرها فالقلب مبتهج بها وإن كثرت فينا دواعيها sahal general trading and stationary company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hir si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqayisaani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshoy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b icer tushiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobilada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba nooc iyo aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal sidoo kale sahal general trading company and stationary wax-
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordaratan waliba hudsinkalaha miinfaylan barnaamijka waliba kulanku warsan rashka booya saari waan siini darasi ayaa farsamada maksarkii makiinada waliba imaamadahaye saaxiibkayga bilaal hilaal madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo waliba usageega magaalada baydhabo isu qaabilaya xogayaha guud ee qaramada midoobay qaabilsan soomaaliya walibana iyo kulamo saacdo qaaday iyo isdhawaada qaadadana lamada mas-uul iyo oona kuwada hadaleen sidii ling hormari lahaya arrimaha deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba mar iyo si wadajirayo la hadalen wariyaalka iyo waliba iyo kuwarbiyana waxyaabahan ku muhiimsanaay oo iyo kuwada hadalen kurean waliba meerasay ku hadale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya kureedna waliba meerasay ku hadale xogayaha guud ee qaramada midoobay
Hassan Mohammed Ratzigaran, and the people of Southwest State for the way in which uh, they have received us during this visit. Been received with uh, warmth and kindness and uh, grace, and we're very appreciative. Uh, Baidoa is the fourth stop in my initial round of meetings in federal member states. I've uh, visited them around the country since I uh, assumed the position of Special Representative of the Secretary General uh, just a few weeks ago. Part of the reason that I'm here is to help strengthen our collaboration regarding political capacity building and humanitarian activities, in addition to economic development uh, and state building efforts. And we also want to tell and assure the people of Southwest State that the UN family is striving to respond to its needs so that we can have a real positive impact in addressing the multiple challenges that the state faces. There are various ways in which the UN and Southwest State collaborate to help the state's inhabitants through UNISOM's, UNISOM, UNSOM's office in Baidoa, which is the second largest in the country after Mogadishu. UNSOM supports Southwest states' efforts in a number of key areas. These include helping construction and rehabilitation of centers for former members of violent extremist groups, helping the state address the demands caused by internally displaced persons, supporting AMISOM and the Somali forces to improve security, and we hope that this security will in turn contribute to unlocking the state's economic potential. I don't want to leave this occasion for the media without also underscoring a wider message that I have delivered in every one of my visits to the federal member states. And that is a message on the need for good. That is a message on the need for good relations between federal member states like Southwest State and the federal government. This kind of relationship between the center and the federal member states is absolutely vital for delivering services and good government to the Somali people. And it's a message that I've conveyed in Mogadishu and in all of the federal member states that I've
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshoon stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwudiyo arlaadun baydho ulbaabadii laka ballaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektroniga helsheewu stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar carwo bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw male be ragaysnamay ka deerow bystar business center electronic enwel adag malayase australia iyo jabaan warshadooga elektronikada suubiyaayan eniyo kula taladayan carwa bystar agabka stationariga oo irbadoonku moganayna carwada lankaseedow bystar business center nadar walba mobel niclo ilaa iyo nay galaxy awshay baakadii oo ka jaraano bariime eh oo weliba jumli tafaari
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo aana dararta akheeraya weliba hoodasan kale hamiin filan barnaamijku waa kulanka warsan akheeray isla maamulka koonfur galbeed ee ku guda jirna dhugun sialla madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa weliba huse geega hiraya seminaar muddo shan maalmood ku dareeray magaalada tanbaydhabo kaasi oo lanqobaday dhallinyarada shaldun ku nool magaalada tanbaydhabo dhalinyarada iyo waliba yohayan ahano inta badan yo ku hadalaya arrimaha siyaasadda ee dalka yoona si gaaraya ku hadalayan awoodda dhalinyarada soomaaliyada haddaba barnaamijkaasi waliba qayb weyn ku qaadaay hay-ado inta badan daneeyo arrimaha dhalinyarada unkureen waliba meelisay ku hadale gabar nhadalaas afka u n habitat oo qayb ku qaadatay barnaamijkaasi iyo kuliyadna waliba meelisay ku hadale agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo sportiska koonfur galbeed soona ugu dambeyntii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya use barnaamijkaasi gunaanadow Your contribution to conflict and prevention and transformation, as well as inclusion uh, and social justice, are fundamental to achieving and enduring peace. Somalia is one of the youngest countries in the world, we know, and uh, we have heard of the immense challenges faced by young people and the immense strides that you have all taken to contribute to deepening the peace building processes taking place within the country. And young people, you are at the forefront of this significant change and that we see arising from within the nation. You are the core of our future and it's absolutely critical to harness your engagement. Today, I feel that it's worth mentioning how these objectives and broader inclusivity can be achieved, highlighting a small bit of the work that UN Habitat through this project has been doing with stakeholders in Somalia, in particular, to implement the UN Resolutions 2250 and 2249 on youth peace and security, and to contribute deepening to contribute to deepening uh, peace efforts within our nation. The Youth Political Empowerment Project, implemented by UN Habitat and UNFPA, and funded by the UN Peace Building Fund, seeks to enhance the capacity of youth to be able to meaningfully engage in peace building and state building processes, and also works to localize the implementation of SDG 16 on peace, justice, and strong institutions. We have started this good work with the Ministry of Youth and Sports and the Municipality of Baidoa, and we hope uh, to be able to continue beyond these forums that we've held this week. Your Excellency, you and Habitat is closely working with the Southwest Administration on many programs that address issues of governance, durable solutions, uh, youth political uh, empowerment and youth empowerment, including the joint program on local governance, uh, MIDNIMO, youth political empowerment, and Durkanabada. Finally, I want to take this small opportunity to thank you all for your support and commitment and dedication.
Helitaanka ee, barnaamij socday afar maalmood oona lagu baranayay dowlad dowlad ee, dowlad wadaaga ee, dadka faransiga lagu baranayay waxay noo tahay maalin weyn ee maalin qiimo badan mudane madaxweyne ee, waxaa mashruuc waxaa lagu baranayay awoodsiinta dhalinyarada awoodsiinta dhalinyarada markaan leenahay dhalinyarada waa inay ka qayb qaataan oo oo la baraya dhalinyarada siday ugu qayb qaadan lahaayeen ee, siyaasadda go-aanada dowladda qaadanayso dastuurka dib u habeynta dastuurka ee, dowladdaada waxay ku ammaanan tahay ee, already dhalinyarada waxaa la dhihi karaa seventy percentage inay dha wasiirada ay yihiin dad dhalinyaro ah oo oo lasoo xulay Ee, haddana wasaaradahan waxay noo tahay waa farxad weyn ee, inaad maanta mashruuca soo helitaankiisa aad nagala joogtid oo nagala qayb qaadatid dhalinyaradan waxay daree- waxay dareemi karaan kalsoonida dowladdoodii rajaa ah haddii oo madaxweynihii oo dhalinyarada soo horfadhiisanayo d- dhalinyarada waxay dareemi kartaa ownership dowladda inay iyagu leeyihiin dowladooda ay tahay marka arrintan arrin muhiim ah ugu faraxsanahay kasoo qaybgalayaasha ee, iyo oo nagala soo qaaday mashruuca iyaguna aad ay ugu mahadsiin mudan madaxweyne ee, aad aan ugu faraxsanahay inaad waqtigaa qaaliga aadna siisid aadna soo horfadhiisid haddii madaxweynaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رئيسal wasaare ku-xigeenkii harada wasiirka gaashaandhigga wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed dhallinyarada degmada baydhabo aqoon-yahanada saxaafadda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam eh, runtii eh, farxada nuugata nuumadeynta dhallinyaradii degmada baydhabo eh, iyo hirna seminaarkii ama wacyigelintii iyo lamaadowgay ka dareen eeda eedaan ka faraxsanaa dhallinyarada baydhabo waliba ahaa eh, han labaatan labaatiso labatajirbaarso la noqo laakiin qaybihii kuma hursanaayo kooye mayna eedaan ka faraxsano sharafanayata inaynu galabtasii hirna hortiina kooyno wali dhafaday dhallinyarada dhallinyaro wali waa ahaa mustaqbalka geynta iyo beriyeeda mustaqbalka geynta iyo beriyeeda dhallinyarada wey dhallinyarada shar nasiib badanta laba nasiibaa leeyey laba jaanisa leeyey jaaniska geynta isla isku leed walbarashada isla heleed iyo nabadi isla haysataan iyo in isin ballaaridaan dadka la kufado isugu dhallinyarada geynta roogta oo mustaqbalka geynta la isugu dhalinyarada zamanku madumay ka dhihi lama dhiba ka dhihi dhalinyaro dhalinyaro afkana ka ereen af ciraali haddana wali la ereen shabaab shabaab abdii wala ayaa soo bilahayaan dhalinyaro lay isnaato leed masiibada geedka soomaaliya taallo soomaali burburiidi dowladnimada indiidi mustaqbalka soomaaliya kageeli maalin walba lankasta oo inta reebo aadiis iyo awshay iyo walaalshay wala gudaha dhallinyarow haddana nasiib darada kale taa wal tuursadi maskax kale oo kumiyaha la saar diin injarna lay sheegi dadkii walaaladoo la kadiri waalidshoo la kadiri ehershoo la kadiri dadkee dhammaayahaya jidkiye suruyiin nololya caqabadka nagada beledka uka dhow sagaalan kilomitir eh malan dareero karo diyaaradan raahawo may weele dhallinyaro ishinhaato ee walaaladii ah yeew iyo dadkii jidka uka jiraan raashin ma jeegin karo raashinkiina gudaha raashinka may halaay dadkii waalidiinta ee masaakiinta ee may halaaya dhallinyaro wala suubiyaha isiina dhallinyaro etiin dhallinyaradii mushkiladda geynka soomaaliya haysata dhallinyaro naga wali fadaan ee lankaste oo dhallinyaro ee untirnow inuu isu kafikiro wala uusan xaq u lahaayo oo uusan anta u haysan inuu isu kafikiro wala uusan kawaayo inuu kafikir may kawaayta wala xaq lahaaytay inaad hel iskool waxbarasho firiya inaad dhigato dowlad helle amni helle hiraab hore inta aad kata iskoolka meenu ka dambayta logayta maadii iskoolka la hiro wali xaq in la tara in aad barta qaraabada aan seeta beragta kala seeta cudur un barta marka un barta waajid un barta diisoor un barta yaa xaq in la tara walaa in haysan ay diido haanase diideen dowladda wali la faday dadka dhallinyarada oo inta roogaan iyo iyo mustaqbalshoo iyo walaasha toossidi karo runteedaan ka faraxsana intu dhallinyaro eh oo walhabarati oo diyaaran eh in iyo mustaqbal helaan iyadaa inka faraxsana laakiin walina sunka faday tillaabada inka horeyto isa qaadasaan ininagata walbarashada intoo sideen horudareera walbarada laakiin dadka dhallinyarada ee hamiid idee la duursado oo la dumaysan oo dadka walaaladoo la kabari isin jooginayiin in la hadlaa sheekan irtaan gurta wal mustaqbal emayaala aakharana mataala isin aakhariya adduunka batarteen intu kubada masiinbul qaadadaana mustaqbalkaana iyo waqtiga annaga inta dheedhay waqtiga lamba waqtigiisa maadheey waqtigii kow umu nasiibkan walahaaya iraabtiyaha kahaa walbarashahan bahaad wala helnay walbarasho furiya yaa helni iskoola seedaan dowlad yaa kalanta kahayd nibada qabni shabaab malku obsadaana shaydaan malku obsadaana lamba malku obsadaana waqtiga aad fadaaso iskoolka seedaas annagadaas iyo daahakanagadaas iskoolka beesa mar isku fadaana furiyahay ilaa iyo jaamacadna kudhikadaayo furiyahayti beesa mar isku fadaana walaas ay suurtagelin dowladnimadaas suurtagelin hooda dowlad la hela hooda dowladnimada la hela dowladnimo hana qaata wali la helay iskool furiya walbarasho furiya iyo maddo aad dhammayta isla markiiba in aad shaqo ku seeto iskoolka madikii dhammaada walbarashada aad dhammaysata shaqadaana diyaaro imtixaan lay galaase meelna aad fadaaso un bahaase wasaaradda maaliyadda aan bahaase sarkaala nagadaase ciidanka aan bahaase dalkeed difaacaase wasaaradda arrimaha gudaha aan bahaase wasaaradda arrimaha dibadda aan bahasa meel aad fadaaso imtixaan galaas shaqana helaase shaqa abuurna taal taal isfaylahay nidadna wal haysada lankasta meelna sufadeedan bahay deelka qamiisu ha bahaase galabtii iskoolkii jumaado hiranta baawur ah raase baydhabo kooyase aadaa iyo ogoda iyo laroogaase nagadaas jaamacaddaa ka nagadaas haddana galab jumaado hamiinkiina baraya hal sacli nin baranaayo baydhabiya xamar walaagaas nabadee wala suurta geliyey walay haayana dowladnimada wal kasta oo aas-aasi ah oo xaquuqdii bani-aadanka baahanayan eh والدورنما أنهاين أقول لك الدوران ولا قبيلنا ملك الدوران حزبنا ملك الدوران قروا مسيرة وتقدم عيونا ملك الدوران ورأسنا ولنك الدوران الدون كان تابع سيئة تاجر سيئة دولة هو بالدورنما نهلا مستقبل دين توسير هو بالدورنما نهلا سيئة اللي ذكر بله كان اسمه مهراسة نورنا مهراسة ولا أدحقناها يتدلنا مهراسة mayna sii dhufadeen marka walaagii lahamari walhamari walhaboori hata mayna roog hata welina roogee dowlad federaal ayaa soomaaliya qaaday system federaal la qaaday maadaama federaal la qaaday wali suursamay dowladda dhexe kusokon maamul goboleedyo federaal si maamulka hoos looga dedeji lankasta deegaankii iyo constituencygiisu hakajeeda hakagala golo deegaan la dhisa golo baarlamaan la dhisa dowlad goboleed la dhisa wasiiro iyo xildhibaano la dhisa dowladda saaska hana qaato lan walba deegaanshay ku hera walaagi iswaxdin lahay shaqo xil siyaasad una go-aankan waliba hadadka dhallinyarada dowlad goboleedka koonfur galbeed wali go-aansanay mabda'gaynayo dadka dhallinyarada oo walhabarada inuuna korhan qaadna qaybaha kala duwan ee bulshada waayihin dowladda ku qayb galaan meel kasta oo dowladda umasuubiyaana maamulka siyaasadda inkasirayta wasiiro dhallinyaro lakuweel lahadhisa aqoontii iyo siyaasaddii oo karanqaadi isiila walina soo gufaday inay idiyaar garowtaa sidii dowladnimada kahana qaadi lahaa
dukaanka qalabka dhismeedeed guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal bombobshay ii gaanjardismale waqof lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay mayla ka qiyaasay ooshii mayla ka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay in boqohooti dibadda ee isku diiwaan gelin bohooti dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaafay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimaha geli adoo qabo banoo macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jubnihi tafaariiqsi fadaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka
waayahay dhugunsiyaalla waliba hooda singilaha miinfailan dhinihii kala walibana mar microfonka idaacadda warsaana la dhex mari dhallinyarada geegalan hiri seminaarkaas iyo waliba aan walkuweydiyey balla waxyaabaha inta badan iyo kufaa'iideen iyo saasoo kala mashruucun dhallinyarada iyo sidii un aragaayanga bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalamu calaa rasuulillah magaca weleer cabdirasaaq xasan maxamed way ka magaca dheeradu celisan daacad
waayay waliba kumid ta dhallinyarada geegalan gebagabay barnaamijkan awoodsiinta dhallinyarada bal maykin kubay barnaamijkan barnaamijka awoodsiinta dhallinyarada waa wallaahi barnaamij eed iyo eed anfay lahayo eedeeda ahmiyad an lahay eelan kasta oo dhallinyaro oo aqlo leh oo meel la raaciso dowladnimo dareensanahay runtii mawduucyaalka laku hadalaay walbadan ku fahmi lankii oo meel raaciso si kale taas allahu aclam laakiin ana shakhsi ahaantay eed eeda ahmiyad inkalahay afartan maalmood oo barnaamijkan socday
barnaamijyada mana waxyaabaha inta badan ada ku baratay koo ilama dadan in sheeg
inta badan waynun jeelaha qaanuunka dalka ama dastuurka dalka waxyaabaha inta badan diiradda la saaray geeka ama mawduuca geeka diiradda la saarnay way haytay dastuurka lagu hadalay iyo ahmiyadda dastuurka wadanka lay iyo sharciyada oo wadanka in yaal dhinaca hay'adooyinka haatay maxkamadooyinka haatay ahmiyadda intaas haytay geeka laakiin maalmo ay hadal dhaafay aramo badan hal ku hadlayso oo qofka boosta siyaasadda ku qayb qaadan karo oo kale barnaamijyo badan hal ku hadlay guud ahaan ma nageen hay'adooyinkii barnaamijyadan in qowwadan UN Habitat ku ku ato iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportska oo iyana si toos markaasayta barnaamijkan ninka daadiyayeen timsho runtii farxad weynaan in ato farxaday geeka la tuxsuha ma heekoobay karo farxaday wallahi zaayidan faraxsan Cabdirashiid
magaciisa mayle baa leerahay saare axmed maxamed oo ka dhalatay degmada baydhabo oona ee dhallinyarada ku nool degmada baydhabo ee barnaamijkan oo agoodsiinta dhallinyarada ee wasaaradda u n habitat iyo qobati maybaa ku faa'iiday waxyaabo badan bilmatal for example haddana kiin qaadada horaan way aaminsanaa intii bilaantoona qabsado korna haddii laakiin ma arga intii gabdhool qabsado koran leadership nagada koran midalkan la tartamo koran waayahay saara waliba ku mid ahta dadkaada geegalan hiri ee seminaarka marka isla taasi seminaaradan oo kale dhallinyarada nanqobadooda waxyaabo badan isku bedeli kor ha waxyaabo badan exactly waxyaabo badan isku bedel dhallinyarada geegalan qobada ma haytay laan hiri boqol qof magaaladani koonfur kale saad ogteen boqol qof ku badan yihiin mayba jeelada laay wasaaradana ku codsaday anti dhallinyarada hasii badyan tareenadan tareenaynin haya marka may baaqay darlayd maadaama barnaamijkan gebagabe isgeegahay may dhallinyarada ama gabdho inta badan siyaasadda un qayb qaadaan dhalan ka baaqlahay may baan ka baaqay gabdho walaalada xaafado ka jar oo educatedka wala baraday intii habbahan waxbarashada ay kartadi iyo xamuujiya waayo meelmegin lugti saari saaro kore geedka jinkabood may dhalbootay ma haluulisha male dhallinyarada shaqalaanteen may wasaaradda ku codsay intii tixgelid codsasho tixgelid
magaagay maryamu barnaamijkan wayba ku fahmay milaray sida oo milaray lanka sameeyo milara awoodda dhallinyarada barnaamijka inkastoo waktigaus eedan gaabanayo waktigan eedan yaraayo barnaamijyada laku hadalaayna wayba waa eedan isku badanaayeen haddana wayba eed awoodan saaray barnaamijka wayba sidii milaray awoodsiinta dhallinyarada oo weliba qayb ahaan madilan fiiriya qaybta siyaasadeed eh siyaasadda eh marka ima marka incoratineeda ahay tadaway buahan walbadan idin ku fahmay insha allah way rajeeyaa in barnaamijkiisa mudbada waaya bal eh, hanraabto oo kale ku hadalaa inay qayb qaado koran dhinaga iyo siyaasadda bal taas ma kiin kubayad ma ila eh horta ini mayleraa iyo boqolkiiba sagaalan ini lagu jawaabo karo mataawayo laakiin iyadoo saaseeta haddana wayba rajeeyay oo mas-uuliyiinta ku rajeeyay ini boqolkiiba boqol iyo mayleraa eed xooggan saaran ini mayleraa ka daran mayleraa golaha deegaanka dumarka ka daran ee xildhibaanada hadda mayleraa inin male waqtisho dhammaadeen male ee waqti cusub waqtiga hadda cusub oo hadda dareero oo mayleraa oo xildhibaanada dowlado doona inimayleraa qoondadii bilaantiyo kalahaayeen sidii saxdahay iniyada leensheen laka mayleraa xoog laka saaro mayleraa golaha malaaqyada ini xoog laka saaro mayleraayo iniyo sheenaan bilaanta waybaa ini iyada mayleraa xaqshe hele muhiimo marka waybaa haddii iyada dowladda cadaalad dowlad cadaalad oo si nidaam oo system shafayle ka shaqay tilfada ini mayleraa si cadaalad leh mayleraa walwalba laka shal qaybsado fayle marka boqolkiiba soddon maadaama laxanqoonta ay bilaanta ini boqolkiiba soddon sidii inhayta ka hel yo muhiime marka way tujeananiyasi Ee, tusaale oo kale dastuurka oo kale ku hadalaa in dhallinyarada ee, geega sida adiiba argaasi marka dastuurka koonfurka bee soomaaliya wasaaraddan roogdiba waxyaaba aada keenkubay iyo waxyaaba ka aaminsanahay timeed Ee, taasay haddaan ku hadal horta dastuurka way buu ahaan dastuurka markooda ku hadalaas darkuus dastuurka way buu qabi qoraalo way buu draftu laakiin way buu haddana way buu madeeda ku hadalaas walaa ay ka darsamo wal all way buu wal oo masiirkii Soomaali oo masiirkii ya go'aamiyahayd marka masiirka Soomaali hadeeda go'aamiyaas way balan baahan yahay in aad mayleeray walaa aad akhriyaas waqtan ahayd marka ee, waqti faylaman halna anu faylan ka akhriyeen oo aan ka waan laakiin tiirayna ku akhriyo way haytay mayleeray wal iid muhiim idan maasan
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya heelleydheella habshanma hurta halow moobel ee haasaawaga iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom huraw hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabar galay marlay ka hirimay hariir luwaaldhada halku dhigga bulshadu horaan sii wadadaasana madasiinkudhagalay hadalkiin haatoy hormuud telecom may kaxiisayaan bulshida oona kakihiranyin may kahiisayaana bulshada oo waana kakihiranyeyna adeegaha doorka ee sida adeega mobilka prepaid and postpaid adeega taleefoonka galanta iyo naykan idooba adeega fariin qoraaleedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiye selfcar natiijo my exam dhambal iyonay weliba adeega my s m s haan i haruubshawaa mishalharayan hormuud iyo bulshida hinrabidhaaya mishurayan hormuud telecom i intiiba halow moobeel fadaasa inii inshal heraana ogaaday hege internetka hormuud saa iska iyin
idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo ee nadara taakheer ee barnaamijka waliba asaaray waan siina darasiyaana cabdirashiid axmed ibraahim rashka booya dhanka farsamadu waa saaxiibkayga bilaal hilaal waliba awooda singalaa dhugunsiyaala hamiin faylan welwel iyo saasoo kale hunduurmalaanyo waliba haysatee musharaxiinta inta badan tartama hilka madatan ee maamulka jubbaland iyo oona qoobsi qaban dooradashada maamulka jubbaland ah inay inaga tati maamulka koonfurka bee soomaaliya balse dhinacaas iyo waliba eh, fiiriyaan eh, xukuumadda federaalka soomaaliya iyo waliba eh, war hakusaartaya meeradha qobada lahaya eh, shirka reer ingiliisyowka iyo wadahadalka maamulka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya yaa waliba ayaa halay hasaartay warsaafadeedka ciidan arrimo hoosey haddaba wasiirka arrimaha gudaha oo warbaahinta la hadalay yaa waliba sukurbey waxyaabaha inta badan iyo saasoo kale warsaafadeedka saymiiloska edinya muddo hadda bil dhow dhow ah ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre uu ka waday isaga iyo wafdi uu hogaaminayo dowladda federaalka in arrimaha galmudug oo xoogaa maamul ahaan iyo siyaasad ahaan u cakirmay in wax laga qabto dadka la heshiisiiyo doorasho cusubna la qabto si maamul ugu dhismo dowlad goboleedkan maamul goboleedkaas cusub oo la dhisaayana uu noqdo midkii bedeli lahaa maamulkii taariikhda afarta julaay uu dhammaaday mandatekiisi ra-iisul wasaaruhu galmudug wuxuu kala hadlay arrimo ay ugu muhiimsan yihiin saddex qodob qodobka koowaad oo ahaa qaramaynta ciidamada deegaanka jooga iyo in lagu soo kordhiyo ciidamo federaal ah ujeedaduna ay tahay in la sugo amniga haddii ay tahay doorashooyin iyo dib u heshiisiin in lagu qabto galmudug magaalo madaxdeeda dhuusamareeb qodobka labaad carabkana waa ku dhuftay waa arinka dib u heshiisiinta waxaa laga shaqaynayay in barnaamij laga hirgeliyo halkan dib u heshiisiineed la isugu keeno dhammaan beelaha dhaqanka iyo cid walboo nufuud ku leh arrimaha galmudug halkan la isugu keeno lagu heshiiyo heshiiskaas kadibna loo gudbo qodobka saddexaad oo ah doorashada arrinka marka caawa aan rabo inaan ka sameeyo aan rabo inaan ka sameeyo war-saxaafadeedkan waa qodobka labaad oo ah arrinka dib u heshiisiinta sida la isla gartay waxaa la rabaa in lagu qabto waxaa la qorsheeyey in lagu qabto magaala madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhusmareeb ee aan hadda idinkala hadlaayo shir dib u heshiisiineed marka war-saxaafadeedka aan idiin akhrin doono waa wareegto wasaaraddu ka soo saartay arrimahaas u diyaargarowgooda dhexgalkooda iyo dhammaystirkooda intaba bismi llahi raxmaan raxiim toddobaad laba kun iyo sagaal iyo toban dhismaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta markuu dhegaystay talabixinta mas-uuliyiinta galmudug ku mathila golayaasha qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed markuu dhegaysta dhaqanka culimada waxgaradka iyo dhammaan bulshada reer galmudug markuu arkay baahida loo qabo dib u heshiisiin iyo isu soo dhoweyn dhexmarta shacabka galmudug si loogu diyaariyo inay wada dhistaan maamul dowlad goboleed oo ay u dhan yihiin markuu tixgeliyey heshiisyadii siyaasadeed oo ay wada gaareen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug isagoo ku baraarugsan in la joogo wakhtigii la dhisi lahaa maamul dowlad goboleed galmudug oo bedela maamulka hadda wakhtigiisu dhammaaday isagoo dareensan khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii wakhtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan maamul la isku raacsan yahay wasiirku wuxuu go-aamiyey markuu intaas arkay qodobka koowaad dhisidda guddi qabanqaabo in la dhiso guddi qabanqaabada shir in la dhiso guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiineed oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug fadhiga shirku wuxuu noqonayaa magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb qodobka labaad tirada xubn guddigu wuxuu ka koobaan wuxuu ka koobnaanayaa labiyo toban xubnood oo ka kala socda beelaha degan dowlad goboleedka galmudug marka lasoo dhammaystiro xubnaha guddigu waxay isku waxay iska dhex dooranayaan kow guddoomiye labo guddoomiye ku-xigeen saddex xoghaye howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadaneed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow labo maxamed nuur gacal saddex aadan cusmaan xuseen afar maxamed maxamuud gacma dheere shan cabdikaafi maxamed maxamuud lix xasan maxamed jimcaale toddobo ambaasadhar cabdi xaaji liibaan dhabancad sideed faaduma axmed caalin cureeji sagaal cabdi maxamed jaamac toban mahad aadan guuleed kow iyo toban cabdulaahi aadan xaashi labiyo toban sahra colaad cabdi qodobka afraad ee wareegtada guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug waxay u xil saaran yihiin xiriirka beelaha soo ururinta iyo isu keenidda ergooyinka beelaha ku masilaya shirweynaha daadihinta shirka iyo xaqiijinta qaabkii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka bulsho iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha galmudug
waayahay dhegeystayaal guudaan waliba intaa kaaf meere barnaamijka kulanku warsan oo namadan sinkoyay idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo waliba saaray waan sinidire si ay akheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim ah cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada mada ku-tiirta waliba imaamadahay barnaamijka saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijku barnaamij limada reedon kulmaan akhheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo sinkutabawsidaas iyo hamiin nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu